bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan ee kheyrta nageysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad kala socotaa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo maalnimada jimcaha oo ay sabdiga soo gelayso waa soddonka bisha janaayo sanadka labada kun toddobiyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa ka guddoontay xafiiska jaamacadda carabta ee soomaaliya dhaqaale gaarayay ilaa sagaashan iyo laba kun oo doolarka maraykanka taasi oo loogu talagalay in gurmad loogu fidiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya waxaa kaloo barnaamijkan idinku waaynaa xeerlaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya uu shaaciyey in toddobaadkan ay maxkamadda i c c ay dib u geli doonto dacwadii badda ee soomaaliya iyo kenya ismarkaana labada bisha februari ay soo bixi doonaan go'aan ah is-hortaaggii kenya ay ku sameysay in la qaado dacwadaasi xeerlaaliyaha qaranka oo ka hadlaya arrinkaasi ayaa barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo dhaqaale gaaraya boqol iyo konton kun oo doolar ku wareejiyey shirkadda dhisaysa waddada via moscow ee magaalada tan muqdisho taa oo ah waddada buundooyinka ee degmooyinka waaberi iyo xamar jabdhex marta mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa ku maqli doontaan oo ka hadli doona deeqdaasi uu ku wareejiyey shirkadda arrimaha dhismahaasi qaabilsan waxaa kaloo barnaamijkan idinku haynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland oo xukuno kala duwan ku riday ilaa iyo toddoba askari oo falal dembiye kala duwan ah ka geystay gudaha magaalada kismaayo kuwaasi oo xukuno kala duwan ay maxkamadda ku riday ayaa barnaamijka idinku haynaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan shan iyo toban qof oo geeriyootay in ka badan konton kalena waxyeelo kala duwan ayaa soo gaartay oo ay ka mid yihiin shuban iyo mataga kadib markii ay cabeen war ay ku jiraan biyo oo ku taalla tuulada musabeye ee hoos tagta degmada owdiinle ee jeemkuxeenka degmadaasi ayaa barnaamijkaasi inooga waramaya oo faahfaahin ka bixiyey warta biyaha ay dadka cabeen sida dadku ay noqonayaan qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa farsamada waa maxamed cabdi kalaf anigoo maxamed macali xasan waayidkan waa idinla socodsiinayaa kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta dowladda soomaaliya ay ka guddoontay safiirka jaamacadda carabta ee soomaaliya dhaqaale gaarayay ilaa sagaashan iyo laba kun oo dollar taasi oo loogu talagalay in lagu gurmudo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobollada dalkeena soomaaliya ku noola munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada tan muqdisho ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay safiirka jaamacadda carabta ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi waxaanuu sheegay in kaalmadan ay tahay mid jaamacadda carabta ay ugu talagashay inay u qayb qaadato gurmadka loo fidinayo dadka walaalahooda ee abaartu saameysay intaa kadib waxaa kulanka ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka soomaaliya mudane mahad cabdulla cawad oo ka mahad celiyey dadaalka walaalnimo ee jaamacadda carabtu ay fidisay isagoo mikrofoonkan kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar artay oo dhinaca kalena ah guddoomiyaha guddiga qaran ee abaaraha markaana dhankiisa mahad celin arrinkaasi ka jeediyey bismillahi raxmaan raxiim mudane ra-isul wasaare ku-xigeen safiirka jaamacadda dowladaha carabta ee u fadhiya soomaaliya guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha dhammaan warbaahinta soomaaliyeed waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan runtii uga mahadnaqayaa xafiiska oo waxa weeye jaamacadda carabta oo deeq degdeg ah oo dhiig joojin ah soo gaarsiisay guddiga heer qaran oo aan ahayn deeq dowladeede ee ah deeq xafiis waxa weeye xafiiskooda ayaa deeqdan horumariska ah soo gudbiyey dowladihii carabta ee aan walaalaha ahayn dhammaantood dhaqdhaqaaqa ay hadda dalka gudihiisa ka wadaanna warbixin kooban waa aad ka maqasheen waxa soo socda ama yacni qayladhaantii uu guddigan heer qaran bixiyey ee ay dowladdu bixisay yacnii dhaqdhaqaaqii ka yimidna waxa weeye waad maqlaysaanoo raashin ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama daawo ha ahaato dhammaanteed in ay in ay bilowgeedi na soo gaadhay waxaan runtii magaca golaha shacabka uga mahadnaqayaa guddigeenna oo waxa weeye uu hogaamiyo ra-iisul ku-xigeenka mudane maxamed cumar carte iyo oo runtii yacnii annagoo la soo shirnay dowlad goboleedyadii safana hadda nairobi ku tegey baarlamaanadii heer dowlad goboleed hay-adihii caalamiga ahaa ama kuwii u nk ha ahaato ama kuwii kale heer farsamo ka shaqaynayey waxa ay dhammaantood isku wada raacsan yihiin in ay ka dhareegsan yihiin macluumaadka xaaladda dalka gudihiisa ka jirta iyo hadba siday isku beddelayso maadaama uu guddigan heer qaran uu shaqadiisa aad iyo aad u gudanayo mudane ra-isul wasaare ku-xigeen adiga iyo xubnaha guddiga dhammaantiin mahad ballaaran baan magaca guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha shacabkaba aan idiin soo gudbinaynaa waxaan sidoo kale xusid mudan in go-aankii labada aqal ee soo baxay ee ahaa waxa weeye kharashka ay bixinayaan musharaxiintu in boqolkiiba konton waxa weeye loogu yabooho deeqda degdegta ah ee abaaraha oo dhan saddex boqol iyo lixdan kun in maaragtay guddiga lagu soo simayo taasoo loogu talagalay in dhiig joojin howl degdega lagu qabto baarlamaanku labada aqalba waajibaadkiisa waa gudanayaa waxa weeye codsibaa ka yimid fadhigii ay xukuumadda iyo guddiga heer qaran ay yeesheen oo ahaa in oo dhammaan laga wada qayb qaato xildhibaanadu qaybtooda waa ay ka qaadan doonaan taas annaga ayaa ballan qaadayna shaqaalaha rayidka ahi qaybtooday ka qaadan doonaan ciidamada qalabka sida qaybtooday ka qaadan doonaan dowlad goboleedyadu qaybtooday ka qaadan doonaan ganacsatadeenna soomaaliyeed ee deeqsiyiinta ahi qaybtooday ka qaadan doonaan culamaa udiinku dhammaantood arrintan waa ay u kici doonaan qurba joogtuna waa ay kici doonaan waxa weeye waa dalkayagi waa dadkayagi cidaannu ku hadlaynanoo kale ma jirto walaalaan leenahay dowlado saaxiibaan leenahay waxa weeye wixii deeq ah ay noo soo gudbiyaanna waa waxa weeye mahad ballaaran baan ka jeedinaynaa wixii kalena waa isku tashanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo mudane ra-isul wasaare ku-xigeen kusoo dhowow
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo maanta nagala soo qeyb galay shirkan oo run ahaantii qeyb ka ahaa dadaalka loo galayo maxaa la yidhaahdaa si abaarahan wax looga qabto oo xataa shirkii nairobi isagu ahaa ciddii yani nagala nooga qayb gashay dowlad ahaan nooga qayb gashay si markaa maxaa la yidhahdaa loo gaarsiiyo dareenka iyo codsiga dheer ee lagu qaylinayo ee soomaaliya oo dhan ay ugu qaylinayso si dadka dadkeena dhimanaya wax loola soo gaari lahaa markaa guddoomiye ku-xigeenka laftiisa waxay aada iyo aada mudan mahad mahad cabdalla cawad waxaan jecel lahay inaan aada iyo aada ugu mahad noqono doorkiisa facaaliga ay uka qaato marka taa laga yimaado waxaan jeclahay sidoo kale inaan u mahadnaqo safiirka maxaa cabdalla idriis ee jaamica alcarabiya oo ah maxaa la yidhaahdaa markii ugu horreysay ciddii ugu horreysay nagu soo wareejisa si deg deg ah sidaa uu sheegay guddoomiye ku-xigeenkuna ay ay tahay dhibjoojin dhibjoojintaas oo ay doonayaan inay la qaybsadaan shacbigooda dadkooda walaalahood maadaama soomaaliya iyo soomaaliduba ay yihiin dad jaamica alcarabiya ka tirsan oo ka tirsan dunida carabta ka tirsan inay la la waxaa la yidhaahdaa ay la soo gaadhaan oo ay tareen dareensiiyaan inay iyaguna walaalahood yihiin waxaan aada iyo aada uga mahadnaqaynaa isxilqaankaa ay isxilqaameen iyo sidaa ay usoo isu soo xilqaameen usoo usoo degdegeen cid walba uga soo horreeyeen inay deg deg ula soo gaaraan waxaanan jecel lahay inay sidoo kale ay furto maxaa la yidhaahdaa majaal cusub ay furto oo majaalkaas oo ah in dowladaha sidii imaka ba noo sheegay in dowladda sacuudiga qatar n sudan intuba ay kuwait masar intuba ay ka qayb qaadanayaan waxaa la yidhaahdaa inay deg deg wax la gaadhaan walaalahood sidoo kalena waxaan jecel lahay inaan iyagana hay-adaha khayriga ee ama dalka jooga dowladaha carabta ah iyo kuwa xagga muxsiniinta intaba iyagana sidoo kale waxaan jecel lahay inaan baaqan u diro inay iyaguna ka qayb qaataan waxaan anagu ku kalsoonaha inay tani tahay bidaayadii ugu horreysay oo ay iman doonaan wax badan oo intan ka badan oo runtii waxtar u noqda dadka ayaan insha allahu tacaala ka rajaynaya waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan taabto muddadii imarka ay guddigu shaqaynaysay run ahaantii guddigu wax badan waxaa laga yaabaa dad badan inay yidhaahdaan maxay qabatay laakiin waxay qabatay wax badan waxyaalahay qabatayna waxaa ka mid ah horta kow guddiga in marka hore la aasaaso waxay ku shaqayn lahayd iyo nidaamka ku shaqayn lahayd uu dhismo kabacdina yani uruuristina la bilaabo oo uruurintii marka waxaad waxaa imika u noo suurto gashay waxaa imika u noo suurto gashay inay aanu bilowno in wixii la qabanayay ay imika un midadhal noqdaan waxyaalaha ugu horreeyey oon runta ku faraxsannahay waxaa ka mid a saddexda boqol iyo lixdankan kun ee musharaxiintu ay ku yabo ku yabooheen ama baarlamanka ku yaboohay inay laga gooyo boqolkiiba konton maxaa la yidhaahdaa lacagaha lasoo uruurinay anu aada iyo aada ugu mahad celinay waxaa sidoo kalea jirta iyadana oo aan rabnaa in lagu soo wareejiyo weli aanna soo gaarin laakiin laga shaqaynayo halkii milyan ee ka soo hadhay lacagihii hore ee musharaxiintu ay bixiyeen oo iyadana insha allahu tacaala aan filayno in maxaa la yidhaahdaa ay suurto gasho in iyadana labada cisho imika soo socota ay ay ay xisaabta kusoo dhici doonto sidoo kale waxaan sugaynaa iyagana lacagihii kale ee dowladdu ay isku xukuntay ee ka mid ahayd tan imika uu gudoomiye ku-xigeenku inoo sheegay iyagaan ka sugaynaa inay dib noogu soo celiyaan inta ay mushaharkooga ka jari doonaan haddii aan ledmo laakiin already lacagihii waa la bilaabayaa in la gooyo oo tii golaha wasiirada iyo shaqaalaha a iyo b iyo c intaba waxay noqon doonaan inay shaqaalaha rayidka inay intaba iyaguna ka qayb qaataan haddii alla idmo sidoo kale waxa aan uruurinay ilaa imika un jeclahay malaa ilaa laba laba boqol oo kun bay gaaraysaa lacagaha la uruuriyey ee laga uruuriyey xale muxsiniinta marka waxaan iyagana leenahay ilaahay jazaakum allahu khayra intan maanta ay nagu soo nagu soo nasoo guddoonsiiyeen jaamica alcarabiya oo ko labayo sagaashan kuna waxaan iyagana leenahay jazaakum allahu khayra marka waxaad arag waxaad bilaabatay in la in laga soo jawaabo maxaa la yidhaha dalabkii ahaa in dadka soomaaliyeed wax loo qabto annaguna har iyo habeen wax kala qaban mayna haddii aan laydmo waxaanu ka shaqayn doonaa sidii dadkaa loo gaarsiin lahaa wax cad oo bannaan yaal ah oo aad ku kalsoon tihiin anna way noqonaysaa ma noqonayso wax miiska hoostiisa iyo waxyaalihii hore meelo wax badan looga bartay kii labadii kun iyo labaiyo koob iyo tobankii oo kale kii oo kale in wax laga bedelo oo waxaa la bixinaya waxaa la gaadhsiinaya dadku ay gaadho oo ay dareemaan in iyagu waxood dowladdoodii iyo shacbigoogii ganacsatadoodii waxaa la yidhaha walaalahood carbeed inta iyo beesha caalamka cid waliba ay ka qayb qaadatay oo la gaadhsiin karay ayaa annaku ku dadaalaynaa ilaahay idinkii inay taasi suurtoodo marka idinkana waxaan ka rabnaa inaad saa ku kalsoonaataan kalsoonidaan idinku qabna sidaa mid leeg inaad annakana kalsoonidaan nagu qabtaan inaan ilaahay idankii gaarsiin doono oo waaa waxaa lanoo dhiibay amaama allah iyo amaama shacab aan anaku ku ballan qaadayno inaanu gaarsiino haddii alla idmo oo aanay meel kale mari doonin dadkaa tabaalaysan ayay gaari doontaa biidni illaahi tacaala taasaan idiin ballan qaadayna waxaan jecela oo kale halkan inaan xuso inay dowladda imaaraadka iyo cumaan iyo algeria iyaguna ay sidoo kale ay bilaabeen inay inay inay soo gaarsiiyaan macaawinooyin marka insha allahu tacaala waxa weeyaan waxaynu kow ilaahay idankii inaku aynu ku tashanaynaa innakaa isku tashanayna gacmahan ilaahay kor ugu taagaynaa dadka walaalaheenna muxsiniinta iyo inta kalena waxaan insha allahu tacaala ka sugi doonaa in iyaguna ay ka ay ay ay ay ka qayb qaataan oy ka qayb qaataan insha allahu tacaala maxaa la yidhaahdaa in la quudiyo oo la badbaadiyo dadkeenna maanta xaaladda majaacada ah ku jirta qof kastoo inaga midi waxaa laynaga rabaa inaynu bilowno inaynu dib inagu isula xisaabtanno oo damiirkeenu ina tuso in qof inaga midi uu dhimanayo oo gaajo uu dib dhimanayo taa weytaan doonayna inaan xusuusnaano aynu ka ka wada dadaalno oo waxa yar aynu haysanno aynu kala goosanno oo waxna qofka walaalkeenna aan siino waxna aan ku noolaano waxna aan ku noolayno dadkeenna taasaan doonaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad umahadsan yihiin maal cabdalle cawad iyo rajaar ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar caarti ayay ahaayeena xeerdhaliha guud ee qaranka ah ayaa sheegay in toddobaadkan ay maxkamadda i c c dib u geli doonto dacwadii badda ee soomaaliya iyo kenya iyadoo labada bisha februarina ay soo bixi doonto natiijo ku aadan dacwadda kenya is-hortaaggii ay ku sameysay arrinkaasi doctor axmed cali daahir xeerdhaliha guud ee qaranka oo la hadlay warbaahinta waxaa hadlihiisii ka mid ah waxaa maanta shirkan jaraayadu ku saabsan yahay wax yar oo qeexid ah oon rabo inaan shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ba aan u qeexo oo runtii aan rabo inaan sixid ku sameeyo su-aalo badan oo laisoo weydiinaya dartood sidaad la socotaanba haddii alla idmo labada bisha febraayo ama labada bisha labaad waxaa la rajaynayaa in maxkamadda caalamiga ah ee haeg ay ka soo baxdo go-aan ku saabsan qadiyaddii dacwadda badda soomaaliyeed runtii go-aankaas ayaa dadka soomaaliyeed ay waxay ka qabaan aragtiyo kala duwan in badan oo ka mid a ayaa mugdi iyo ishkaal uga jiraa ee go-aankaa wuxuu uu noqonayo ee in badan baa waxay u malaysaa in ee go-aankani uu khuseeyo dulucdii ama ee wixii la isku haystay oo labada dowladood murankooda uu ku saabsanaa ee oo ah dulucdii dacwadda ama milkiyaddii ee ee ee buqcadii dooddu ay ka taagday waxaan rabaa taa marka in aan dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ba aan u qeexo go-aanka la filayo bisha labadeeda soo bixi doono waxa uu ku salaysan yahay go-aanka ka soo baxaya maxkamadda cadaaladda ahayd bisha labadeeda wuxuu khuseeyaa oo keliya is-hortaaggii hordhaca ahaa ee ay dowladda kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah taa macnaheedu waxaa weeye dulucdii dacwadda lama gaarin oo go-aan lagama gaarayo ma aha kii kama dambaysta ahaa waa mid ay maxkamaddu ku go-aaminayso dacwaddan in ay ayadu u leedahay ikhtisaas oo ay gelayso oo ay dhegaysanayso ama inaysan u lahayn ikhtisaas oo dacwaddaani dib ugu noqonayso wadahadal labada dal ah go-aanku ma khuseeyo soo bixi doona dulucdii iyo iyo milkiyaddii la filayay in la kala yeesho
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhaqaale gaaraya boqol iyo konton kun oo dollar ku wareejiyey shirkadda dhisaysa wadada via moscow ee u dhexeysa degmooyinka waaberi iyo xamarjab ee gobolkani banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaale madaali oo la hadlay warbaahinta ayaa sharxay dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadadaasi isagoo ku baaqay in laga wada qayb qaato dhismooyinka wadooyinka muhiimku ah magaalada tan muqdisho yahay bismillahi alxamdulilah wsalaatu waslaam calaa rasuulilah sala allah alay slm bacd alxamdulilah maanta ay tahay taariikhdu soddonka bishii koowaad laba kun toddobiyo tobanka waddadii aan dhagax dhignay siddeed iyo labaatankii isla bishaan ayaa waxaan ku wareejinnay dufcadii horraysay oo ugu horraysay qarashkii ku baxaayay waddadaasi aansaluuti loo yaqaan oo aan ugu tala galnay in aan laami ka dhigno haddii ilaa yidhaahdo annagoo danaynayno bulshadayna soomaaliya dhibaatada ay ku qabi jirtay rajawin aan ka qabno inay uga bixi doonaan haddii waddadaas laami laga dhigo qorshaynu wuxuu ahaa inaan marka hore aan geyno buundooyinka laakiin maanta waxaan ku heshiinay waddada kulligeedba in maaragtay oo ku samaynaya laami laga wada dhigaayo sidaa darteed waxaan rabnaa shaqadii wuu bilaabay kambaniga maadaama uu bilaabay waa uga mahad celinaynaa habeenkiiba hadda ka shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa muddo bil gudaheed ah meeshaas inay laami ku noqoto ayaan rajaynaynaa annaguna waxaan aad iyo aad xoogga saari doonaa heshiiskii aan galnay iyo qarashka aan ku heshiinay inaan bixinno ayaan rajaynaynaa iyo xilliga aan ku heshiinaba kambanigana waa u mahad celinaynaa sida uu noola garwaaqsaday coleyska jira awgiis inuu habeenkii ka shaqeeyona waa uga mahad celinaynaa idinkuna aad aad ayaad umahadsantihiin sidaas si lamid ah na waxaan rajaynaynaa degmooyinkii ayaguna inay dadaalkooda ay muujiyaan sidaan uga wada qayb qaadan lahaynay mashruuc ahay dalkaaga ku dhiso hal doolar marka dalkaaga ku dhiso hal doolar cid kastoo soomaali ah oo imaqlaysa waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan si aan annaga beledkayna aan u dhisanno oo aan gacmahayna aan ugu dhisanno oo aan xoolahayna ugu dhisanno oo aan maskaxdayna ugu dhisanno horumar aan u gaarno iskugu tashanna haddii ilaa yidhaahdo aad iyo aad aad umahadsantihiin annagoo aad iyo aad mar walba ka duulayno mashruuca dalkaaga dhisadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh uu ku dhawaaqay ayaan mar kasta ka duulaynaa waxaan rabnaa inaan dalkayna gacmayna aan ku dhisano maadaama shal aan gacmayna ku burburinay waana mahadsanti wallaahi dadka hadda mooska maba yaqaanaan anugu ma qof ruux soomaaliya magaciisaan u bixi lahay laakiin hadda waddada aan saluutin aan iska sii qaadanaynaa lacagta ku baxaysa siddeed boqol oo kun oo dollar ayaan ku heshiinay kambanigan inuu waddadaas ku dhiso waa laba kilomitir iyo afar boqol oo masaaxadeedana ay tahay ballacana uu yahay toban mitir waxaa loo samayn doonaa marshabiyeedi waxaa loo samayn doonaa yaa maaragtay wax kastay u baahan tahay biyaha meelay marayana loo samaynayaa waxaana ku kontarooli doona waaxda jidadka ee dowladda hoose ayaa ku kontarooleyso saan la wada soconnaba runtii beryahan muddadii halka sanaan joognay waxaan isbaraynay inaan isku tashanno isku tashigii shacabka soomaaliyeed ayay ka timiday shaqaalaha dowladda hoose ee gaaraya ilaa laba kun ku dhow ayaa waxay tabaruceen hal hal bil mushaarkood ayay tabaruceen wixii dhammaana dowladda hoose canshuuraha dadka laga qaado iyo mashruuca dalkaa ku dhis hal dollar ayaan rabnaa inaan ku kabno ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo marka isku tashigii shacabka soomaaliyeed ayay ku timiday oo maamulkooda gobolka banaadir uu ku hogaaminayay isku tashigii aan rabnaa marka inaan horumarkaas aan ku samayno siddeedda boqoloo kunna qaabkaan u bixinaynay iyo kulli waa ku wadeshiinay annagaana bixinayn haddii ilaa yidhaahdo waana canshuurtii dadka laga qaadayey iyo mashruuca dalkaa ku dhis hal dollar iyo mushaarka shaqaaluun isku kabi doona haddii ilaa yidhaahdo wallaahi aad iyo aaday dadku u fiican yihiin waa inaan u mahad celinay mudan yihiin laakiin xoogaa waxaad moodaa in yara gaabis uu jiro laakiin waxaan leenahay markay arkaan dadku wax la qabanayo ayagaa boorkiiska jafi doono maxaa hal doolar cid walbaa awoodo gabadhan yaayada gadaa awoodo ninka dukaanka lahaa awoodo baqaarka ninka lahaa awoodo ardaygaa awoodo marka cid kasta way awoodaa marka waxaan rabaa inaan la baqiilinaan rabnaa annaguna waxaan ugu khidmayn doonaa dadkaynaan ugu khidmaynaynaa waana mahadsanta sanadkan koowaad dadi koowaad horta haddaan dhisna magaalada dhan rabno inaan waddooyin ka dhigno sanadkan laakiin bal marka hore minimum waxaan rabnaa inaan qaadano afar wadoo kale ama ilaa shan sanadkan haddii ilaa yidhaahdo waana bilaabatay waddada ugu horreysa waa waa waa february aan bilownay january dabaadkeedaan bilownay sanadku marka uu gaaro december waxaan rajaynaynaa inaad naga tirsatiin inta aan ballan qaadinay ma ka dhabayna mase kama dhabayn haddii ilaa yidhahdo
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa xukuno kala duwan ku riday maanta toddoba askari oo falal amni darraha ka geystay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta ah gobolka jubbada hoose islamarkaana xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka jubbaland guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida bashiir maxamuud xareed ayaa ku dhawaaqay xukunkaasi ay maxkamadda ku riday ujeedda xukun maxkamadeed maanta oo taariikhdu tahay soddonkii bishii koowaad laba kun toban iyo toddobada waxay maxkamadda ciidamada jubbaland u fadhiisatay xukunna ku riday eedeysanayaal gaaraya toddobo kow cabdi xasan gaabow labaatan iyo shan jir ku dhashay kismaayo ina saynab raage axmed labo cilmi ferey maxamed labaatan iyo laba jir ina calaso maxamuud axmed ku dhashay muqdisho saddex ilyaas maxamed cariif labaatan iyo kow jir ina aamino ibraahim ku dhashay kismaayo afar cali muuse doole labaatan iyo laba jir ina xakiimo axmed faarax ku dhashay kismaayo shan cabdi yuusuf shiine labaatan jir ina xaawo garaar cariif ku dhashay kismaayo lix axmed cabdulaahi xasan labaatan iyo laba jir ina xaliimo cabdilla cali ku dhashay kismaayo toddobo daahir yuusuf xasan sagaaliyo toban jir ina xaabo xasan xidig ku dhashay kismaayo eedaysanayaashaas kuwaasoo uu xeeraalyaha maxkamadda uu ku soo eedeeyey in ay weerareen dhismo dowladdu ay ooga oogu tala gashay maxjarka xoolaha taariikhdu markay ahayd sagaalkii bisha ko iyo tobnaad laba kun toban iyo lixda halkaasna ay dhaawac ka geysteen laba askari oo ka tirsanaa booliiska oo magacoodu yahay kow cali shiine gaabow labo maxamed sahal mursal labadaas kadib dhaawac ay ugu geysteen kadib markay maxkamaddu aragtay qiraalka eedaysanayaasha kadib markay maxkamaddu aragtay qodobada boqol lixdan iyo saddex iyo boqol sagaashan iyo shan xeerka ciidamada waxay maxkamaddu ku xukuntay min saddex sano xayo min saddex sano oo xabsi ciidana wabilahi tawfiiq
shan iyo toban qof ayaa geeriyootay in ka badan konton kalena waxyeelo kala duwan ayaa kasoo gaartay kadib markii ay cabeen war biyo ay ku jiraan oo ku taala tuulada musabeye oo hoos tagta degmada awdiinleh ee gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi cabdulaahi maxamed cumar ayaa arrimahaasi iga warramay deegaanka awdiinla iyo nawaacigiisa abaaraha iyo shababgeedka waa jiraan abaaraha waa geega soomaaliyeed dhanaa isla qaba waxaa anaga gooni ah u qabna maaha marka ilaahay caafimaad u keena shababgeed waa iska jira wadanka iyo biila-aan iyo abaaraha waa dadka dhanaa wada saameyn marka taas unbaa jirta wax kalaa gooni ah ma jiraan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanka kusoo barakacay tiradooda waa imisa aa barakaha oo hadda magaalada ku sugan sooma ilaa iyo saddex boqol oo qo- saddex boqol oo qoys amala la dhihi karaa ma- oo degmada abdiin ku sugan hadda oo nawaaxi kusoo qahay ilaa iyo saddex boqol oo qoys amal waayo ee bal sharaxaad kooban naga sii dadka ay waxyeelada kasoo gaartay warta biyaha ee ay cabeen Ah, waa jirtaa deegaanka awdin meel la wax kama waayo oo tuulo ah oo masuubiin la dhahayo ayay ku taallaa warta balse wartaas waxa waaye war ilaahay amarkiisii ma aan dhihi karno waayo dadka cabeen ilaa iyo konton iyo dhowr qof ah waxyeelo kasoo gaareen dadka dad ay u dhinteen xanuunkaas waa jira oo biyahaas wax kusoo gaareen oo ay u dhinteen waa jira dad kale runta ay shan qof maa la dhihi karaa oo waxyeelo kusoo gaartay ilaa iyo shan iyo toban qof ilaa iyo toban iyo todoba qof dhimasho waayo ma dadka ee biyaha ay cabeen ayay sidaa ku noqdeen mise biyaha ayaa sumaysnaa biyaha ay cabeen haa biyaha warta ay cabeen ay saas ku noqdeen hadee annaga waa biyaha marka horta hal maalin iyo maal maalintii maalintii labaad laba maalmood keliya ayaa biyaha saas dadka u galaan inta kale waa annaga meesha haddaan u imaanay wartii biya ee, way buuxday oo waxaan ka qaadnay waan furnay hoolaha way abaan wax kuma noqonayaan hoolayaa lagu fasaxay horta marka warta dadku markay cabaan miyey wax ku noqdaan sidees dadku wax noqonayaan bal sawir guud naga sii qofka haddii biyaha uu cabo ee ololmajiri malaha xanuun kale malaha waxa uu la soo buudaa maanta mafan kadib ah, raashin uu kala qaadanayo malaha labalaba zaa'id ah ayaa jirta shababiyoodka gadaal unbaa ka imaan kara ma ogi shababiyoodku way socdaa kaas gooni waay laakiin dadka warta cabeen shababiyoodku ay ku- ayaa ku dhacay ma dhihi karna dadkaas dadkaas biyaha warta baa ciladooday biyaha warta waay ma jirtaa wax dhakhaatiira oo aad geyseen ee si baaritaan loogu sameeyey biyaha inay sumaysan yihiin in kale biyaha meesha ma sumaystana waa dhakhaatiir ma maana geeni biyaha ma sumaysan biyo la sumayn karana maba ahaba biyo badan waaye Eh, waxaan dhihi karnaa balse qof isha bini-aadinkaa sun sunka daran eh, dadka reer miyigaana biyaha aad iyo aad ay ugu kulliin waxaan dhihi karnaa dad oo mas- musaafir oo oo- oo man oo biyaha la iga sii alla i waraabiyo uu leeyahay in loo tiriya laga yaabaa meel soddon kilomitr meel baydhabo iyo awdin dhahdo soddon kilomitr ay isu jiraan baydhabo baydhabo haddii laga tagay awdin dhahdooda meel biyo ay ku jiraan wartaas keliya jirta waxaan dhihi karnaa isha dadka bini-aadinka ishiisa basun aan dhihi karnaa
dadka ee degmada owdiinle iyo deegaanada kale ee degan maxay isticmaalayaan oo biyo u ah iminka eel baa ku yaala degmada awdinla ayaa eel ku yaala iyo nawaacigeeda ayaa saddex eel camal ku yaala awdinla hal eel baa ku yaala awdinla meel saddex kilomitr u jirtan eel kalaa ku yaala zoonkaas eelalaa ku yaala eelashaa la isticmaalaa dadku marka ma ku wargeliseen inaysan biyaha cabin biyaha waaba wana- waaba dhammaadeenba hadda maanaha fa- xoolaha lagu fasaxay hadda wax biyo kuma jiraanba horta waay waaba ka dhammaadeenba Wax gargaar- yar un baan dhihi karnaa oo eh, laba laba maalmood ma gaarayaan inta ku jirtana hoola wax oo hadda la cabaayad maaha hoolaha dhammaadi karaan hadda way dhammaadeen biyaha waa ijilinaan ku sameynay waa u sheegnay deegaanka nawaacigana waaba laga qaxab maanaha ilaa iminka ma jirtaa wax gurmada waa gaarsiiseen dadka ee ku sumoobay wartaasi ay waxyeelada kala duwan kasoo gaartay wax gurmud degdeg u sameey wax gurmud oo u sameey mal annaga oo degmada awjiina maamulkeedii ah ayaa gurmud usoo sameynay oo baydhabo wixii aan la soo gaari karin la soo gaarnay goobaha caafimaadka aan la soo gaarnay balse dadkii nin walba gurigiis unbaa iska yaallaa moogii wax hadda shaksi oo macnaha hay-ad caafimaad iyo dawladda iyo qofaa gacan ka geysta annaga hadda aan dhihi karna malaha fariinta ee bulshada ku dhegeysanaysa aad gaarsiinayso maxay tahay bulshada dhegeysanaysa waxaan gaarsiinayaa walaalaha oo ummadda ummadda tabarta daran in la garab qabto qof walba oo hay-adaha hay-adaha samafalka iyo hay-adaha dawliga iyo dawladda ee ee dawladda dhaha iyo dawladda koonfur galbeed ummadda macnaha in oo shababiyoodkan iyo abaaraha ay hayaan in loo gargaaro gurmud loo fadiyo oo la gacan qabto
dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii dhacdooyinka maantana intaas ayaan ku saafmeeraynaa waa farsamadii maxamed cabdiqalif anigoo maxamed macali xasan waayidkan waa idinla socodsiinaya intaan mid kala mida kulmayno dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo